wasaaradda diinta iyo awqaafta somalilan ee gobolka togdheer iyo culummada gobolka togdheer ayaa bulshada ku booriyey inay ka qayb qaataan dayactirka kutubta qur-aanka kariimka guddoomiyaha mu-asasada dayactirka kutubta qur-aanka kariimka ee magaalada burco cabdirashiid aadan warsame iyo sheekh ismaaciil oo ka tirsan wasaaradda diinta iyo awqaafta somalilan ee gobolka togdheer ayaa si wadajira ugu waramay muhiimadda dayactirka kutubta iyagoo bulshada ugu baaqay inay ka qayb qaataan dayactirka kutubta qur-aanka kariimka goobtaan sugna maanta waxa weyaan muasasada dayactirka kitaabada qur-anka kariimka magaalada burco ee gobolka togdheer waa xaruntii guud allah subxaana wa tacala waa ku mahadsan yani waxaanu dayactirinno ina dhex yaalla ee waxweyaan isugu nimi waxweyaan waa wixii ugu weynaa maanta caalamka dhex yaallay waa kitaabka ilaahi subxaanahu wa tacaala in la dayactiro waxwey markaasi la ilaaliyo oo la daneeyo waxwey markaasi ihtimaam gaara la siiyo waa shay inagu waajibo weeyaan waa kalaamka ilahi subxaana wa tacaala mu'asasadan waxa la bilaabay labadii kun iyo siddeed iyo tobankii muddada ay shaqaynaysay mu'asasadu falilaahi alxamdu waxyaalo badan baa u qabsoomay oo ay ka mid tahay markaasi inay dayac tirtay oo dib u hagaajisay kutub aad iyo aad u fara badan oo toban kun kor u dhaafaysa inay qaybisay oo tuulooyinka gaadhsiisay iyo magaalooyinka iyo meelo aad loogu baahnaa kutub aad u fara badnayd oo waxweye markaasi isugu jirtay kitaabo cusub oo dad waqfadeen iyo kitaabo dib loo hagaajiyey oo dib loo dayactiray mu'asasadu muddada ay jirtay waxa ay markaasi asturtay kutubtii ugu badnayd ee markaasi dib in loo hagaajiyo waxweye inay suurtogeli weyday waxway markaasi meel nadiifoo magaalada ka baxsan ay ku soo asturtay alxamdulilaah iminkana wax noo qorshaysan insha allahu tacaala sanadkii in markaasi la dayactiro waxway markaasi shan iyo labaatan kun oo kitaab oo waxway markaasi dib u hagaajismaya in la dayactiro oo bishii noqonaysa taqriiban laba kun iyo shan boqol oo kitaab meelahaas in bishii la dayactiro insha allahu tacaala isla sanadkaa gudihiisa insha allahu tacaala in la asturo oo waxwayaan kutub dib u hagaajismi weyday taqriiban kutub gaadhaysa iyadoona labaatan kun insha allahu tacaala haddaanay ka badninba waxaanu rajaynaa insha allahu tacaala haddii aanu helno waxbay markaasi gaadiid kutubta lagu soo guro oo waxbay markaasi lagu gubo waxbay markaasi lagu soo asturo inaanu tirada ka badin doonno insha allahu tacaala alxamdulilah iminka waxbay markaasi gurigaan ay ku jirtaa waxweyaan kira kuma aha oo in walaashin ilahi subxana watacala khayr ha siiyo ayaa markaasi ugu tala gashay in kitaabo lagu dayactiro waxaanu insha allahu tacaala codsanaynaa oo aad aanu aad iyo aad ugu baahannahay waxbay markaasi gaadiidkii oo markaasi bulshada lagu wacyigelin lahaa kutubtan lagu soo uruurin lahaa magaaladu aad bay u ballaaran tahay kutubtan alay ku dayacan tahayna markaasi magaalada lama wada gaadhin oo waxwaya markaasi aad bay u fara badan tahay marka waxaan ka codsanayna cid kastoo muxsina oo ilaahay subxana wa tacala dartii wuxuula baxaya iyo cid kastoo magaranaysa markaasi wasaaradda diinta iyo qaafta iyo dowladduba insha allahu tacaala inay markaasi hawshaas iyada ah naga kor qaaddo mu'asasadan waxaa wasaaradda diinta iyo awqaaftu diiwaan gelisay waxay ahayd mu'asasadii u horraysay ee fekerka dayactirka qur-aanka kariimka ah yacni waxa weeye fekerkaa keenta ee ugu horraysay ee gobolkan ka bilaabata marka cid kasta oo kutubta ilaahay dayactirtayna in waxa weeye ilaahay fekerka qoladaas awalka u ahayd ilaahay ajar ka siiyo mar walba ilaahay ajar ka siiyo ciddii bilowday mu'asasadan runtii waa camal runtii loo baahnaa waana waajib diiniya in waxa weeye kutubta ilaahay la dayactiro mu'asasaduna wasaaradday waxa weye hoos tagtaa shaqada ay haysana waa shaqadii wasaaradda